bismillahi raxmaan raxiim runtii aday bahda hiiraan online baa salaamaya dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer galmudug runtii halkan waxaan u nimaadnay ujeedooyin kala duwan oo ay ka mid tahay saddex waxyaabood oo ka mid tahay maaragtay in bulshada reer galmudug ay ku nool halkan aan la kulanno una sharaxno ujeedadii hadafka galmudug waxaan kale u nimid muxuu ahaa inaan international communitiga ama beesha caalamka aan u sharaxno hadafkii ujeedada iyo meesha ay hegsanayso galmudug iyo arrimo barivada maaragtay saddexda arrimood kala duwan ayaa u nimid halkan maamulka cusub ee galmudug waxaad jirtiin muddo laba bilood ah inkastoo aad dhisteen qeybihii kala duwanaaya maamulka haddii baarlamaanka iyo wasiiradu ay noqon lahaayeen haddana maamulku wuxuu dhismay iyadoo magaaladii uu ku shaqayn lahaa ee dhuusamareeb aysan gacantiisa ku jirin bal dhanka maamulka oo kale labadaas bilood maxaa idiin hagaagay
runtii horta saa la socotaba dowlad goboleed galmudug waxay ka kooban tahay gobolada galgaduud iyo mudug dowladii hore kacaanka labaiyo toban degme uga tagtay degmooyinkaas oo dhan waa degmooyinka ay ka arimayaan dowlad goboleed galmudug waxyaabaha hadda naga maqan waxaa ka mid a ilaa afar degmo oo keliya afartaa degmo oo maaragtay saddexna ay shabaab ay ka taliyaan hal degmana niman la baxay sufa ay joogaan laakiin inta kale o dhan waxaa ku jirtaa gacanta dowlad goboleedka galmudug laakiin ehlu sunna hayse mase sufa ehlu sunnaan ognahay haddana waxaad sheegtay sufa runtii annaga ehlu sunna waxaan u naqaanay urur diimeed oo walaalaheen ah oo maaragtay wax ka dhisay maamul goboleedka galmudug heshiiskii soddonkii julaay laba kun toban iyo afartii lagu saxeexay muqdisho madaxtooyada soomaaliya qeyb ka ahaa nimanka ayagana maaragtay hadda waxay qeyb ka yihiin dowladda galmudug oo hadda mar dhoweed ayaa waxaa ka mid a guulaha aan gaarnay inaan heshiis la seexano oo broseska oo hadda ka hor ay ka xanaaqeen aan dib ugu soo celino ama laakiin sufa waxa waye nimanka ayaga la baxay waa magacay ayaga isu yaqaanaan wayna diideen in loogu yeero ahel sunna marka maadaama ay diideen waxaan ku qasbanahay wixii ayaga rabaan inaan ugu yeerno una sheegna caalamka maarata in magacaas ay isu yaqaanaan ama ahel sunno heshiisaan la galnay qeybtiisii koowaad waa fulinay qeybta labaadna waa fulinaynaa markii inta ka dhiman la helo magaalada cabudwaaq dhowaan waxaa ka dhacay dagaal cabudwaaq yaad kula dagaasheen horta marka koowaad waxaan aad iyo aad uga tacsiyanayaa dhammaan dadkii ku geeriyooday magaalada cabudwaaq runtii degmadaas waxaa degmo nabad ah ana qabiil iyo wax lamid ina ka dhacan moogiya wax oo dagaal oo kafool kafool saanoo kala weli kama dhicin marka saa ogeed intii ku dhimatay waxaan leenahay allah u naxariisto dhammaantood taa kadib saa la socota horta cabudwaaq annaga dagaal kuma gelin cabudwaaq waxaa maaragtay jiray in wasiir ka tirsan wasiirada galmudug oo ka yimid markii horeba cabudwaaq deganaana oo gurigiisii tegey caruurtiisi u tegey asoo gurigiisi joogana subaxii ay soo weerareen nimanka magacooda hadaa kugu sheegay sufa arrinta ayadana waxay keentay in wasiirka iyo iska caabiyaan iska caabintiina waxay keentay in ayagii wixii la socday magaalada laga saaro khasaarahaasna ay dadka soo gaarsiiyaan waxa weerarka soo qaada waa ayaga waxa dadka laaya waa ayaga waxa maaragtay muxuu ahaa fidnada wadana ayaga ahayn cabudwaaq annaga galmudug ahaan wax dagaala oo aan ka galnay haba yaraatee ma jiraan ama wax dagaal oon ku galnay dadka siyaasad ahaan siyaasaddeena waa siyaasad degan oo nabad rabto oo wadahadal rabto waxaana ku caddaynaya taas in aan helsunna heshiis la galnay diyaaran unaha qaybta dhiman inaan heshiis la galno heshiiska waan u imaan doonaa mudane laakiin yaa la dagaalay ehlu sunna oo cabudwaaq kula dagaalamay haddii aad leedahay annagu dagaalmaanaan gelin waxaa kula dagaalamay taageerayaasheenna oo shacab ah iyo dadka deegaanka oo arkay gardarada iyo dulmiga ay ku hayaan meesha ama ula yimaadeen sababta de magaalada cabudwaaq waxaa la socotaa aniga xataa wataan degay hadeer laba wiil ka hor marannagana waa imaan jirn waa tegi jirn ayagana waa imaan jireen dad deegaanka uda dhasheen ahaayeen isku qabiila wax dhibana kama dhexeen ama laakiin niman kale ayaa kusoo hosgabaday oo dagaalka riday kadibna dadweynihii ayaa ka kacay oo iska celiyay maya wax kalma waxaad leedahay hadda ciidamada galmudug kama aynan dagaalamin cabudwaaq ciidamo qaasa oo galmudug ay leedahay oo ka dagaalama haba yaraatee ma jiraan ama laakiin dadka shacabka oo macnaa u haya ama taageerada u ah galmudug waa laga yaabaa inay ka dagaalamaan waan gartay ehlu sunna inkastoo magac kale aad ugu yeertay haddana ehlu sunna waxay idinku eedeeyeen ciidamadiina ka dagaalamay aagaas ama maamulkiinaba in ay hub siisay dowladda federaalka soomaaliya ka waran eedeyntaas horta runtii waxaa nasiib darra ah in oo maaragta ayagana dowladda federaalka iska saaraan annagana dowladda federaalka nagu daraan taas waxaan dhihi karaa waaba wax aada u fiicanba sababta waxay caddaynaysaa in ahdaafta ay wataan ahdaaf soomaalinimada ka baxsan ama ujeedo kale leh inay tahay sababta dowladda federaalka soomaaliya annagana dowladay noo tahay ayagana haddii soomaaliyan dowladda oo tahay ama laakiin markay iska fogeeyaan waxaa caddaanayso in oo soomaalinimada iska saareen dowladda federaalka annaga hub nama siinin dagaal galana nama dhihin ama laakiin annaga waxaan nahay dowlad federaalah oo gobol ah oo ka mid a federaalka soomaaliya waxaan hoos dhignaa dowladda federaalka soomaaliya waxaa la socotaa ciidamadii dowladda oo qaybta kudhaatanaad inay soo ceeriyeen ayaga cadaadina la joogaan annaga oo aan marti gelinin ama laakiin annaga mar walba dowladda waxbabayna siisay male waan kula dagaalatira nimanka laakiin ayagu dowladda ma aynan diidin ee waxay leeyihiin hub bay dowladdu idin siisay ma jiraan hubkaas
runtii hub dowladdana siisay haba yaraatee ma jirto dowladdana maaragta muxuu ahaa hub isugu ma dhiibto oo dadaal layaa ma dhahdo ama laakiin annaga waxa waye nimanka waxaan ku baaqaynaa wadahadal iyo nabad haddii laakiin wadahadal iyo nabad rabin waxay rabaan ha sheegan ayaga waxay rabaan ha sheegaan ma noqon kartaa inaad dagaal rabtiin inaad sii gashiin oo deegaano kaloo marka hore dagaal aynan ka jirin aad rabtiin inaad dagaal ku qaadiin haba yaraatee maya annaga waxaa la socotaa nimankan gobolka waxay ka joogaan magaalada dhuusamareeb iyo guraceel labadoodana midna kumana aadin umana soconno marka meelaha annaga joognana waa inay iska daayaan meelaha ayaga joogaanna aan deeno inta wadahadal la gaarayo oo waddo saxa laisugu imaanayo ama laakiin haddii dee ayaga isku dayaan inay soo faafaan oo tuulooyinka hadda hubay waxay ka qaybiyaan tuulooyin badan oo deegaanka cadaada ka mid a degmada cadaada hoostaga haddii isku dayaan marka inay waxaas wadaan haddii wax dhib keenaya ka mid marka waxaan kula talinaynaa inay waxaas ka baxaan waxaad ii sheegtay ehlu sunna inaad wadahadal la gasheen wadahadalkaas goormuu dhacay muxuuse ku saabsanaa runtii ahlusunna wadahadal aan la galnay fiican intii hadda golaha wasiirada aan soo dhisayna u jirnay wuxuuna kusoo dhammaaday si fiican waxaana siinay fifteen percentage oo golaha wasiirada ka mid ah ee afar wasiir iyo afar ku-xigeen waxaan siin doonaa taliyayaasha ciidamada qayb ka mid ah waxaan siin doonaa golaha agaasimayaasha wasaaradaha qayb ka mid aan siin doonaa waxaasoo dhan maarata waxay ka mid tahay waxyaabihii aan kula heshiinay ee ahlusunna waxaa jiri doona xildhibaano inaan wax ka siino marka dastuurkan aan furno qaybta maqana aan sidoo kale wasiiro iyo wax kale ayagana aan siino markay noo yimaadaan marka howlahaasoo dhan waa howlaha aan wadno waay maamulka aada dariska tihiin ee puntland waxaa jiray muran dhanka xuduudda ama sohdiinta ah oo idinkala dhexeeya inkastoo qodobkii ay ka murmeen ee xuduuddiina ahayd ee dastuurka maamulkiina aada sheegteen markii dambe inaad bedesheen hadda siduu yahay xiriirka puntland idin dhexeeyo runtii puntland waxaan nahay laba maamulo daris ah waxaa naga dhexeeya xiriir aan aada xoog badnayn sida runtaa waxaana keenaya cabsi ama walwal madaxdooda ku jira shacabka wada degan magaalada gaalkacyo ama degan gobolka mudug wax dhiba oo weyn kama dhexeeyaan laakiin madaxda hadda waxaa jiro wadahadalla aan xoog badnayn oo noo kala socdo haddii wadahadallaas guulaystaan waan rajeyneynaa in wax kasoo bixi doonaan laakiin haddii lagu guulaysan waayo waxaa laga yaabaa in oo carqaladahaas ay maarata iska sii taagnaadaan galmudug inkastoo hadda ay cusub tahay haddana puntland waxay tahay maamulada kuwoodii ugu horeeyey muddona ay jirtay marna ma isku daydeen inaad la xiriirtaan puntland oo aad kala hadashaan arrimahaas oo kale
puntland waxaa jiro runtiisaa la socotaba dadka wax dhiba kama dhexeeyaan ama laakiin siyaasiyiinta dhibaatada jirta waxay ka mid tahay khilaafka puntland ee ka cabanayso annaga unaga horreeyey puntland macnaha markii la dhisaya maamulkan soddonkii julaay heshiiskii lagu saxay muqdisho ayayba muranka keentay ilaa intaas muranka ayadoo wada anaga ku dhalana oo anigii madaxweynehan lagu doortay kii asaga ahaa unbay sii xoojisay haddana oo sii wadaa laakiin annaga waan isku daynay inaan arrintaas joojino waana sameynay xiriir fiican waana la hadalnay waxaana ka mid a waxyaabahan sameynoo taaban kartid mar nugaal annaga kumaana qorin in waqooyi ay ka xigto galmudug dastuurka waxaa ku qoray ergadii dastuurkan sixinaysa iyo guddiga farsamada halkaas ka timid laakiin markii annaga dooda aan aragnay waxaan go-aan ku gaarnay inaan bedelino cabashadoodana aan tixgelino waan ka bedelnay waxaan cadaynay waqooyiga inay galmudug ka xigto puntland marka anaga diyaar u nahay puntland laakiin waxaa moodaa khilaafka la dhexeeya dowladda dhexe iyo ayaga in annaga weli ay maaragtay nagula dagaalayaan adigoo aada u mahadsanna qaybihii dambe waxaan soo gaarnay waraysiga waxaad ii sheegtay inaad dhowaan jeceshahay dib inaad ugu noqotid soomaaliya iyo weliba xaruntii maamulkiina uu hadda ku shaqaynayay waxyaabaha idin hor yaallo ama hadda ugu soo horeeyo maamul ahaan aad qaban doontiin haddaad wax inooga sheegtid bal maxaa ka mid ah runtii annaga shaqo badan aan naag taallo oo aan lasoo koobi karin waxaa garanaysaa maamul cusub inaan nahay inaan u baahanaa wax badan inaan qabanno wax badan dhisno waxaa ugu horreeya waxaa ka mid a consularkii oo degmooyinka inaan dhisnaa ka mida degmo walba inaan maamul u sameyno inay dadka soo doortaan inaan dib heshiisiin u sameyno dadka maaragtay masaakiinta oo isleynaya aa ka mid a waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid tahay shaqooyinka aan rabna inaan qabanno oo maaragtay nalooga baahan yahay oo aada muhiimka u ah marka runtii waxaa kaloo maaragtay arrimihii bulshadoo kale inaan wax badan ka qabano ama xagga caafimaadka iyo waxaasa noqdeen laakiin hadafka koowaad aan rabno inaan qabano waxay tahay arrimaha security-ga inaan wax ka qabano ammaanka inaan soo celino inaan dhisno ciidamo boolisa oo yaraan ilaa lix boqola oo galmudug leedahay ilaa kun iyo shan boqola daraawiisha inaan dhisno inaan dhisno ciidamo maaragtay saddexda kun oo isku dhafka soomaaliyeed oo integrationka maarata inaan ka qayb qaadano oo deegaanadeena ku dhisno waxyaabahaso dhan waxay ka mid tahay shaqooyinkan u baahna inaan qabano oo marka aan qaban doona hadduu ilaah yaraha si ugu dhaqsaha badan marka hawshaas oo dhan aan hortaallo hadduu ilaah yaraha